aad ayaad umahadsan tahay cali lias maam waa ku salaamaya haddii aan kaaga waramo xaalada gobolka shabeellaha hoose caawa ku afar baa sabeynaysaa meel xun ayayna maraysaa niman marna iska dhigaayo dawlad marna iska sheeganaayo magacyo kale aan aqoonin oo kala duwan oo noocay rabaan usoo labisanayo marna dharka ciidanka labisanayo marna intay dharka iska bixiyaan gafuurka soo duubanaya ayaa magaaladii soo weeraray isla markaasna magaaladii waa soo waday soo weerareen dadkii ayay barakiciyeen oo mashaakil iyo dhibaato ayay ku abuureen taas waxaa kasii daran oo ayaan darro ah nimankaas intay magaalada soo gelin waxaa jooga magaalada niman sheeganaya magaca dawladda isla markaasna la dhisnaa tuutaha dawladda iyo dharka booliska waxaa kaloo joogay hay-adda nimankan la yidhaahdo amisom iyadoo waxa bad ka dhicin dagaalna ka dhicin ayay magaaladii isaga soo dhruqaansadeen oo banaankay kasoo aadeen markay magaaladii kasoo baxeen waxaa soo bedelay nimankan gafuurka duuban oo adliist shan boqol oo nin dhan oo ah nimankii shalay magaalada joogay ee ahaa dharka ciidanka dawladda labisnaa iyaga oo haddana gafuurka soo dista ayay yimaadeen dadkii waxay kula kaceen isfashaad dhac doob iyo biliqo magaaladii way afkariyeen dhinac ufiyow ma lahan dadkii dhibaataysnaa ee awalbood xabadda ku socotay gaajada iyo dhibaatadii oonkana ku jiray waxaa loogu daray inay mar labaad iyo saddexaad ay sii qaxaan iyagoo meelay gaari karaan aan jirin xilli jiilaa lagu jiro dacaad aad kulul dadkiina ay hidadka iyo wadooyin daadsan yihiin saacad kadib xalay waxaa caday in ninka la yidhaahdo goobaale iyo ninka cagay la yidhaahdo iyo ninka kalaqaafow la yidhaahdo ay soo baxaan ay yimaadaan buufow iyagoo ciidan aad u tiro badan wata isla markaasna ciidanka meesha ku daadsada saaka waa berigii magaaladii ay soo galeen nimankii afka duubnaana way ka baxeen janshi ay sameeyeen taasna waa arrin laysku wada ogyaha oo lagu balansiiyaan waayo niman iska soo horjeedo shabaab iyo dawladda iska soo horjeedo oon dagaal dhex marin oo marba marku rabo oo baxaayo kan kala soo gelaya waa arrin heshiis lagu yahay waxa ka dambeeyana waa nimankii magaalada shalay qasxayay ee qabiilka ku joogay ee magaca dawladda beenta iyo dharka dawladda beenta hubanaa maantana iyaga ayaa jooga caawa iyaga ayaa ku sugan ummadii guryihii dushooda ayay koreen dugsiga sare ee marka way koreen guri kaloo dabaqay koreen barsaarka gurigiisa ilaa adis lix guri ay saaran yihiin warada bishaara u saaran oo dadkii ay ku adkaynayaan magarat mudane wasiir marka maxaa keena ayaa is leedahay in marka marna la galo marna laga baxo oo weliba ciidankii dawladda oo huwan magacii dawladda
wallaahi arrintaas arrin siyaasadeed waaye arrin gacan saddexaad wado waaye waxaa lagu talagalay dadka masaakiinta ee meesha degan in naftoodii iyo maalkoodii la banaysto muddo dheer ayuu dagaalkan soo socday wax ka hortegay amba gacansii amba ha la joojeyiire amba cid ka hadashay oo ha ahaata dawladda amba shacabka nuuri ma jiro indhaha ayaa laga fiirsanayay waxaana lagu talagalay dhulkaas barwaaqa sooranka ah in dadkii ku noolaana la barakiciyo dad cusubna lagu beero ha ahaatee mar walba ilaahay qofba meeshuu ku beeray ugu talagalo ku noolaanaya nin walbana dhulku ilaahay siiyu ku noolaanaya haddaa dadka baabi'isa iyo haddii aa wax u reebtaba waxaad samayn karta ma laha awoodda allah ayaa iska leh tan labaad waxa ayaan dada ah wadankii oo maanta dawladda ay ka jirto sida la sheegayo oo haddana dadkii masaakiintii iyo shacabkii lagu tumanayo dagaalkaas gobolka shabeellaha hoose wax yarar ku dhamaystiro muddo afar sano ayuu socday guryaha ayaa laga gubay cunadii ayaa laga gubay masaajidadiyaa la gubay baarihiyaa la gubay wadooyinkiyaa laga xiray dadkii duurkaa lagu shubay marna dawladda arrintaas ma aysan hadlin indhaha ayay ka qabsatay hadday xukuumadii tahay baarlamaankii ilaa ninka ugu sareeya urur amriga ah maanta dhibaatadaas dhaceysa dugmadeeda isaga uu qaadayo adduun iyo aakhiro wax rajoo laga leeyahayna ma lahan ujeedadana waxay tahay dadkaas in laga barakiciyo oo dad cusub lagu beero ha ahaatee haddii ay daacadnimo jirto maalinta wata galmudug dagaal ayaa ka dhacay subaxii bilowday habeenkeedii dawladda ku wada hoyatay ilaa un-nkaa yimid afartan iyo sideed saac ma qaadanin arrinta waa lasoo gebagabeeyey nabad ayaan lagu soo dabaalay marka dadka danta laga leeyahay ee la danaynayo ee dawladda loo yahay sidaasaa loo tixgeliyaa laakiin dadkan masaakiinta ah ee la rabo dhulkoodii iyo xaqoodii in la beedsado hantidoodiina la qaato waa la burburinaa waa la baabi'inaa cid u daryeelaysa ama u aabiyeelaysa ma laha waayo haddii rajo laga leeyahay saddex maalmood dadkii oo oon iyo gaajo haysa lama fiirsadeen sida loogu gurmaday dhulkaas kale galmudug iyo dagaaladii ka dhacay bare ayaa tan loogu gurman lahaa laakiin ummaddan waxaa loogu talagalay inay baaba'aan insha allah dhul ninkiis ayaa iska leh ninkii doof ku yimid dangeerida isagay dhibaysaa saacad walbana waxay u taagan yihiin ummaddaas dalkooda iyo dadkooda inay difaacdaan dawladdana waxaan u sheegaynaa iyadaa wadanka mas-uulka ah oo maanta magac dawladeed sheeganayso weliba waxaan dhambaal u dirayaa madaxweynaha soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud dhibaatada koonfur galbeed ka dhaceysa gobolka shabeellaha hoose in isaga dushiisa ay saaran tahay waayo ummadda u mas-uuliyaddeeda qaaday ka mid tahay isaga ayaa amar bixin kara isaga ayaa joojin kara xabadda dagaalkana isaga ayaa wedi kara dadkan kale waxaan baaq u dirayaa hay-adaha xuquuqul insaanka sida international crazy oo dadka saas loo dhibaateynayo loo faro xumeynaayo inay wax u qabtaan u sameeyaan teendooyin meelaha bacaadka ah ee ilmaha iyo caruurta iyo marasta iyo waayeelada sagaashan jirka ah ee qoraxda yaalla biyo aan cab ay cabaan haysanin ay u soo gurmadaan xitaa diyaarado ay wax ugu soo daadiyaan inay u soo gurmadaan ee ilmaha yar sakiirta ah ee dembiga gelin ay ka qaadaan meesha ay u sameeyaan meel taama oo lagu xanaaneeyo dadkii meesha u qaxaan waa loogu daba tegaa waa lagu dilaa waa lagu leynaya mudane waxaana meesha kubanayaa magaca shaatiga dawladda waana qabiil wax dawladana ma jiraan mudane wasiir waxaa ka mid tahay golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed oo ka armisa koonfur galbeed soomaaliya markana waa magaalo madaxdii koonfur galbeed soomaaliya magaala marka adinkii golaha wasiirada oo koonfur galbeeda oo aad ka tirsan tihiin haddii ambaareen keliya idin soo hartay deegaankii aad maamuleyseena dhibaato ay ka jirto maxaa maxaa la isdhihi karaa
annaga wallaahi go-aankeedna aan qaadanin meeluu noo yaalaa wax laysdhihi doonane iyo wixii aan samaynayna afar iyo labaatan saac gudahooda insha allah jawaab degdeg ayaa kasoo baxayso mana ahaan doonto saas koonfur galbeed ayay ka tirsan tahay shabeellaha hoose koonfur galbeedna waa dawlad madaxweyne ayay leedahay xukuumad ayay leedahay baarlamaan ayay leedahay marka dadkeeda ma lagu takrifari karo mana lagu tuman karo laakiin waxaan dhowreynay soomaalinimada dawlisnimada iyo walaalnimada intaba waa nala dhowri waayeen waxaan ka qaadayno tallaabana annaga idin jirtaa mana hor dhaceyno waxaan samaynayna adduunka waa arki doonaa idinkuna waa arki doontaan intaana dadka ayaan tusinayna dhibaatada dadka lagu haayo gobolkaas heer waxaa la gaarsiiyey biyo hataa in laga gato hadda ka hor laakiin maanta waxaan isdhihanay dawlad madax banaan oo cabadeeda isku taagta ayaa ka dhalatay intaas way ka bixi doonaan marka haddii looga daray kolley qaniyo qaniyaa kaa ku jirto koonfur galbeedna waa dawlad dawladda dhexena waa dawlad haddii annaga niman saraakiila ay noo soo labisanaayaan annagaba saraakiil waa leenahay marka meesha ilaahay ka dhigo ay ku dhammaanaysaa arrintaana sidaan ma ahaan doonto insha allah mudane wasiir ciidanka ee ka socda dawladda soomaaliya ee militariga ah ee halkaa jooga ee ma u qarsan tahay in dawladda ay ka tirsan yihiin
inay dawladda ka tirsan yihiin qof moog ma lahan jenaraal cagay waa la yaqaanaa qaafowna waa la yaqaanaa iyo nimanka kaloo raacsan waana nimankii hore ugubay gobolka una baabi'iyey maantana mar labaad ayay dib ugu noqdeen laakiin maanta sidii kale ma ahaanaysa xaaladda mana ahaan doonto waxa ay ku riyoonaayana waa mala awaal waxaana usha la digayaa inta usha dhexda laga qaban kara in dhexda laga qabto meel aan laga soo qaban karin ay tegaysaa arrintan soomaalina way istaqaanaa haddee fardo laysuga joogana waxaa layidhi fuulnimaad laysuguma faano haddii ay dhinac awood dawladeed ay isticmaalaan iyo haddii ay isticmaalaan shacabba dadka meesha degan waa la yaqaanaa maantana waa dad dawlad ah qabiilna way ka tegeen marka dowladnimadooda iyo dadnimadooda isku daasacayaan taasi waa xaqiiq anigu waxaan ka mid ahay dadka dowladda koonfur galbeed ka tirsan waxaan ka mid ahay dadka xuquuqul insaanka u dooda aniga waxaan caawa iyo maanta iyo intay socotay welwel badan igu haya dadka masaakiinta ee dhibaatada loo geysanayo ee meelay adaan iyo meelay u ordaan aan lahayn awoodna aan lahayn curyaamiin ay ku jiraan niman waa dad waalan ay ku jiraan maanta nin waalan oo iga ordaayo madaxa xarab loogu dhuftay hadda saacaddaas oo uga hadlaya faradhaw miishaan dagaalo lagu shubaayo ayaa lala dagaalaya ayaa ku dagaa dabka markuu kula dagaalo baa la iska dhiciyaa laakiin waxyaabaha doqonnimada ah ee ku dhimaya ee caddaada iyo aayahaaga dambe dhaawacaya marnaba laguma degdego waa laga fiirsadaa tani waxay taariikh bay gelaysaa soomaaliya waa laga xisaabtami doonaa qabeel walbana taariikh uu leeyahay mudane qolo wasiir walbana taariikh ay leedahay mudane wasiir mis leedahay arrintan halkeeda ayaa la gaari doonaayo waa la dejin doonaa
ilaahay agtiisa waxba hortaa maka cusla oo saacad iyo daqiiqaday ku qaadanaysaa laakiin dhaqanka lagu dhaqmaayo iyo sida loo samaynayo mid xal laga rabo iyo wanaag midna maaha nin gurigiisa inta loogu teeg loogu xoog sheeganayo wax wanaag oo laga raadinayo ma laha laakiin annaga ilaa xad waxaan xeelinaynay oo aan raadinaynay wanaagay ahayd wanaagiina waana laga diiday marka qof walba bareerihiisuu cadaystay annagana waxaan samaynayna annagayna difaaiisaan bareeraheen oo cadaysanayno arrinteenana meelay noo taallaa ugu dambeyn wixii wada hadal ugu dambeyntii wasiir een, arrintan ee, way soona noqotay ee, waxaa ka hadlayay ee, saacadihii lasoo dhaafay wasiirka amniga ee, dowladda koonfur galbeed cabdifataax maxamed Ya.
ibraahim geesene marka ee, Yes.
yaa yaa qaadaya mas-uuliyadda ah in halkaas dad masaakiin ay wax ku gaaraan
mas-uuliyadda ayaan horta adigoo aada u mahadsan Een, cabdifataax wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa koonfur galbeed Een, xilkana ka saaran yahay wuuna ku mahadsan yahay walaalkay xilkaas waxaa qaadaya ninkii dadka meesha u diray ee ku hubeeyey ee dadkaas baadiiyey ayaa xilkaas qaadaya annagana waa ku markhaatiyeynay adduunkana waan tusnay soomaali weynna waan tusnay Een, hay-adaha masaakiinta caawinta ee international community-ga iyo een, he- UNHCR iyo iyaguna indhahooda way ku arkeen wax badanna waa ogyihiin wax badanna waa qoran yihiin marka dembigaas waxaa qaadi doona oo dhabarka u dhigi doona oon kula xisaabtami doonaa ninkii ka dambeeyey ee amarkan bixiyey ilaa iyo haddana ku fiirsanaya mahadsantahay wasiir
adaa mudan waan ku salaamaya